baarlamaanka dowladda xabashida etoobiya ayaa ansixiyey sharci dhigaya in mas-uuliyiinta dalkaasi ay la wareegaan lacagaha dadka soomaaliyeed iyo kuwa kale ee ku dhaqan dalkaas sharcigan oo ay etoobiya u bixisay magaca ah la wareegitaanka hantida lagu helay si aan caddayn ayaa dhigaya inay si cad ula wareegi karto hantida qofkii ay doonaan wuxuuna sharcigan qeexayaa hantida inay tahay hanti kasta oo guurto ama ma guurto ah lacag shay la taaban karo amaba aan la taaban karin iyo aaladaha sida jeegaga iyo hantida macmalka ah sida ay qabaan dadka u dhuundaloola arrimahan ayaa tilmaamaya in shakhsiga isaga oo hantidiisa kala qarinayo in ishiisa dhaqaale il aan hayn amaba uu hantiyar sheegto taasi oo saamayn karta shakhsiyaadka shirkadaha gaarka leh amaba bulshada inteeda kale dhulka ay soomaalidu degto oo ku hoos jira gumaysiga etoobiya ayaa ka mid ah meelaha uu ka dhaqangelayo sharcigan baadilka ah ee ay xabashidu ku boobayso hantida bulshada haddaba arrintan ayaa waxa ay saamayn ku yeelanaysaa dadka ku dhaqan etoobiya gaar ahaan soomaalida ku nool dalkaas oo ay horay dowladda xabashida etoobiya uga haysatay dhul ballaaran